bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah kulan ciyaareed lagu xoojinayo isdhexgalka bulshada oo lagu qabta degmada mahadayn isbitaalka lagu daaweyn doono cudurada guud oo laga hirgeliyay magaalada jowhar cilad bixinta kombyuutarada oo shaqo abuur u noqotay dhalinyaro ku nool dhuubley odayaasha dhaqanka dhuusamareeb oo ku guuleystay in ay qaboojiyaan dagaal beeleed ka socday cabud waaq iyo xeraale deeq raashiin ah oo la gaarsiiyey qoysas danyar ah oo ku nool degmada abgooye xubnaha sarifka suuqyada ayaad dhageysan doontaan akhbaaraadka dibadan waxaad ku dhageysan doontaan xisbullah oo xaqiijisay geerida hogaamiyahoodii xasan nasrallah
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
markale habeen wanaagsan kheyrtaana dhegeysanaysaan intaad maqashay waxaahayn qodobadii ugu door korona aan ku horey sida dordhaha qodobada aad ku dhegeysanayseen kulan ciyaareed lagu xoojinaya isdhexgalka bulshada ayaa lagu qabta degmada mahadaay waa kan cabdifitaax axmed oo noola socodsiiya
kulan ciyaareed ujeedkiisa uu ahaa isdhexgalka bulshada ayaa lagu qabtay degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe kulankani ayaa waxay ciyaar adag ay ku dhex martay laba xul oo ka kala socday degmooyinka mahadaay iyo jowhar maamulaha garoonka kubadda cagta ee kulanka uu ku dhex marayay kooxaha ka kala socday degmooyinka mahadaay iyo jowhar cabdigaab ahna ah mid ka mid ah ciyaaryahaanada ku matalayay xulka degmada mahadaay kulankani isdhexgalka ah ee bulshada ayaa tilmaamay in kulmada ceynkani oo kale ah lagu qaban doono garoonkan sidoo kalena dadka degmada mahadaay ay aada u soo dhaweeyeen kooxdii matalaysay xulka degmada tan jowhar alxamdulilah shukr maa ilaahi mahaddiis waa ku guulaystay hadda waxaan leeyahay waxaa gobolka shabeellaha dhexe waxay ka imaadeen ciyaartooy maanta galabta tiim ka socda jowhar iyo tiim degmada mahadaay kulna ugu qabta salaxa kulankii hadda wuu socdaa kaasoo ka turjumayo isdhexgal bulsho iyo isku imaadka dhallinyarada gobolka iyo kuwa degmada marka waxaan rajaynayaa inaa kulmo fara badan aan ku qabto salaxan stadium bro stadium inaa kulmo fara badan oo u dhexeeyo bulshada aan ku qabto aan rajaynayaa bahda sbortiskana waxaan ka codsanayaa inay yacni naga kaalmeeyaan wax weliba oo yacni ku saabsan sbortiska inkastoo aan nahay dhallinyaro sbortiska jecel sbortiskana u nugul dhallinyarada degmada maadaan waxay jecel yihiin sbortis halahaas aan dhammaantood aan ku salaamayaa gudoomiye ku-xigeenka dhallinyarada degmada mahadaay ayaa sheegay in kulamada isdhexgalka ah ee bulshada ay dhallinyaro ahaan islamarkaana ay qabanqaabin doonaan tartan u dhexeeya kooxaha ka dhisan degmooyinka mahadaay iyo jowhar maanta waxaana soo booqday dhallinyaro ka socota gobolka oon iskula cayaarayna halkan waa markii saddexaad aynu u imaahowaan aan la ciyaarowno waanu ku faraxsannahay isdhexgalka bulshada oo aad noogu soo hagaagay haddana ciyaartu way noo socotaa oo saddexaad waxaan kaloon baaq u diraynaa ilaaha kuma daraadee dadka qaabilsan sboortiska inay gacan ka geystaan degmada waa degmo aad oo soo kubcayso waa degmo qadiimiya sboortiska aad u jecel laakiin wax oo taakulayna ama wax oo dhiirigelina kama helno wasaaradaha oo sboortiska marka waxaan baaq ugu diraynaa wasiirceynta inuu aad u soo fiiriyo degmada oo koobab iyo wax walba oo noo qabto aadaun ugu mahadsan yihiin intana soo booqotay hadday tiifiga baada saxaabadda aalaayeen iyo baada ciyaar ciyaaruhu waxa ay kaalin ballaaran ay ka qaataan inay nabaddu ballaarato islamarkaasina dadweynuhu ay ku naaloodaan isdhexgalka bulshadana uu noqdo mid wanaagsan isbitaal lagu daaweyn doono cudurada guud ayaa laga hirgeliyey magaalada jowhar magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa laga furay isbitaalkani oo loogu magacaabo daacad kaasi oo ay ka hirgeliyeen dhakhaatiirta wax ku bartay gudaha magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle kaasi oo la doonayo in lagu adeego bulshada ku dhaqan guud ahaan deegaanada hoos yimaada jowhar iyo nawaaxigiisa doctor maxamed cabdi gaalib oo ah agaasimaha xarunta ahna dhakhtarka xarunta ayaa ka warbixiyey sida ay u shaqayso xaruntani iyo inta badan bulshada ay u adeegaan
bismillahi xarunta horta waa bolyclinic waaye serviceka ama adeeg aan qabanno waa adeeg kooban waaye oo ay ka mid tahay dadka o b d ama bukaanada bukaan socodka lagu daaweeyo sida hooyinka oo uur kale oo kale altasamada combyuter lagu saaro marka shaqada ay qabato bolyclinic shaqooyinka aan qabanno inta badan waa baaritaano cudurada aan baarno waa hadda cudurada wadanka caanku ah ama lagu yaqaana riverlineka ama wogejiinkiisa sida malaariyada tifoga kaadi dhiigta infectionka caadiga ah oo u t i-ga ah iyo xanuunadan kaleoo mar iska imaada sida syfiliska oo kale waxaa kaloo aan baarnaa cuduradan dumarka ku dhaca oo badanaa dhiciska keeno oo loo yaqaana burseelaha iyo toxbalaasmaha iyo waxyaabahaas oo dhan anemiyada oo kale waxyaabahaasaan baarnaa waxyaabaha iska commonka ah ee soomaalida ay taqaano intaasaan baarnaa daaweynaa eridan waxaa lahaa referine ama webiga jiinka webiga lahaa meel kastoo oo oo wet area ah oo qoyan ama webi jiinkiis ana cudurro caan ay leedahay oo common ah oo lagu yaqaano inta badan sayniska oo ay ka mid tahay malaariyada ama duumada inkastoo hadda waayahan dambe xoogaho sii yaraanayso sii hor aysan ahayn laakiin weli waa taagan tahay oo duumada waa helnaa baaritaanada markii la samaynaayo toban qof markaad baarto laba qof ama saddex qof ka mid ah positive noqonayso marka weli waxaa la dhihi karaa duumada ma dabar go-in waxyaabaha weli oo socda waxaa ka mid a oo baaritaanada aan ku helno kaada dhiigta ama waxaa loo yaqaana baashaan loo yaqaana bilhaarsiyada oo inta badan la yidhahda jistoomiyasiska ay sababaan goobtani caafimaad ayaa loogu talagalay in lagu daaweeyo dhammaan cudurada guud cilidbixinta kombyuutarada ayaa shaqo abuur u noqotay dhallinyaro ku nool dhuubley waa kan cabdicasiis xasan dhalinyaro ku nool degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose islamarkaasna bartay cilmiga kombyuutarka ayaa hadda waxa ay ku dhiiradeen in magaaladaasi ay ka hirgeliyaan goob lagu cilid bixiyo kombyuutarka si ay uga maareeyaan noloshooda iyo kan qoyskooda qaar ka mid ah dhallinyaradan ku nool magaalada dhoobley oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay waxyaalaha ku dhaliyey in magaaladaasi ay ka hirgeliyaan goob lagu celidbixiyo kombyuutarada waan dhowahay magaceygii waa cabdulaahi xaafi kumanaca dheer karacde shaqada kombyuutarada dee waa dhowr siyaabood u halaabaan waa la kala qaadaa hardware iyo software la yirahdaa marka badanaa waxay u badan yihiin dhanka hadda magaalada waxay u badan tahay dhanka hardwareka softwareka waa ku yaryaaba marka dhowr cilad baa laga bixiyaa waa software iyo hardware marka badanaa waxay kasoo halaabaan dadka qofka windowga inuu lagu shito waa software la yirahdaa xagga jaajarka hadduu ka halaabo mise qeybaha inuu shidmi waayo combyuterka xaggaasna waxaa la yirahdaa hardware yow muddo hadda qiyaas ahaan adiga waa labiiyo toban sano labiiyo toban sano dhowr sano aan baranayay iyo adiga sideed sana hadda ku shaqaysanaya horta waxaa la yirahdaa wixii lagu dadaalo maa la gaaraa adiga atleast markii hadda koorsooyinka la bixina waa umsanad ha sanad le wax ka badanna ma jirto ka yarna ma jirto waa umsanadka ah dadka loo qabtaa ciddii wax ku baranayso waa sanad sida hay-adaha hadda waxay bixiyaan hal sano le markii meelaha goobaha xirfadaha lagu barto waa hal sano labiiyo toban sano baa lagu bartaa wixii ka bilowda waa practical adaa suuqa gelaya meel baa furanaysaa mise dadka waa la shaq dad adiga experience kaa leh oo practicalka ale baa la shaqaynaysaa maxamed cabdulaahi cabdi waxaan ku noolaa dhobley waxaan ka midahay dhalinyarada ku shaqaysata kombyuutarka cilad bixintiisa alxamdulilah biilka iyo xoogaa waan ka helnaa wax dhiban ma jiraan adigu biilka iyo xoogaa mataqaantaa wixii aan u baahanna waan ka helnaa ninkastoon isooga baahnayn waxoogaa dee caawin kale oo xag dawli ahaato ama dhinac kale ahaato waxyaalo badan aa isooga baahannahay laakiin haddana adiga alxamdulilah aad baa noogu fiicanna waa naafacday baahida goobaha lagu celidbixiyo kombyuutarada ayaa kusoo badanaya guud ahaan gobolada dalka taas oo keentay in goob walba oo shaqo ama ganacsi looga baahdo in kombyuutar loo adeegsado odayaasha dhaqanka dhuusamareeb ayaa ku guuleystay in ay qaboojiyaan dagaal beeleed ka socday caabudwaaq iyo xeraale cabdifataax axmed macluul sidoo qodobkaasi mar kale ku faahfaahiyo odayaasha dhaqanka waxgaradka ciidamada booliiska iyo kuwa militariga ee ka howlgala deegaanada maamulka galmudug ayaa ku guuleystay in ay joojiyaan colaal beeleedyo u dhexeeya beelo walaalo ah oo dega dhul u dhexeeya xaabad waaq iyo xeraale dagaal beeleedyada soo laalaabtay ee deegaanadaasi ayaa ahaa kuwa saameyn xoogan ku yeeshay wada noolaanshaha dadka iyo deegaankaba waxaana odayaasha dhaqanka iyo waxgaaradka kasoo jeeda qeybo ka mid ah deegaanada maamulka galmudug uu ku guuleystay in nabadeyn la kala dhex dhigo meelaha walaalaha ah ee diriirtu ay ku dhex martay caabiduaq iyo xeraale inta u dhexaysa odayaal iyo waxgarad ku baxay nabadeynta beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya caabiduaq iyo xeraale inta u dhexaysa ayaa waxa ay kulamo la qaateen beelaha walaalaha ah ee halka kasoo jeeda kuwaasi oo ugu baaqay in ay si sharuud la-aan ah ku joojiyaan dagaalbeeleedyada isla markaasina gogasha nabadeed ay ku qaataan go-aanada lagu joojinayo isku dhaca dagaalbeeleedyada muddada qaatay ee dhulka u dhexeeya cabudwaaq iyo xeraale dhiigga daadanahaya in la joojiyo habadda iyo dhibaatada socota in la joojiyo waxay hadaleen inay ka dambeeyaan oo la wada hadlo saasaan codsanaynaa taasaan soo jeedinaynaa waa ka xunnahay dhibaatada ka taagan meeshaas iyo dhimashada ka taagan waa aadan boqolkiiba boqol uga xunnahay dadka walaalaha ah oo islaynhaya oo dad aan deris nahay akhwaan nahay wax walba nahay ahaa dadkaasaan waxaan leennahay walaalayaalow dhibaato waxaa nugu filan middii dhacday midda kale ha la joojiyo beelaha mareexaan iyo beesha surre waxaan leennahay dhib kii horoo dhacaa nugu filan midka kale ha la joojiyo waxaanu leennahay labada beelood ee surre iyo reer mariixaan walaalayaalow waxaan codsanaynaa xabaddaa in la joojiyo dhibkaa in la joojiyo shayddaanku ka shaqaysanhayo shayddaanka yaan la raacin diintii ha loo soo laabto walaalnimadii ha loo soo laabto dadkaa isku dhammaanhaya dhul ma kala lihin isku deegaan baanu nahay beeshii saddexaadaannu nahay wiil iyo abtigiis baanu nahay wiil iyo walaalkiis baanu nahay wiil iyo adeerkiis baanu nahay walaalayaalo waxaan codsi u nahay galabta talada inaad noo dhiibtaan xabaddaa la joojiyo annagaa u jeedna faalxumad ay waddo adinku waa arki weysan hadda ka hor ilaahay idinku duwa inaad aragtaan walaalayaalow codsi waxaan u nahay taladaa inaad noo dhiibtaan galabta maanta inaad taladaa noo dhiibtaan arrintaas nabad iyo isjacayl baan ku soo celinaynaa ilaah baa nugu og inaanaan inay kala jeclayn ilaah baa nagu wal xisaabtamahaya dhibkaa waannu fiirsan weynay walaalayaalo waxaan codsi u nahay taladaa noo dhiiba waxaad isku haydaan noo dhiiba annagaa ka talinayna walaalnibaan uga talinaynaa maslaxaddii baan ku soo celinaynaa waxaannu doonaynaa dhiiggaa inaan joojinno waxaannu doonaynaa derisnimada iyo walaalnimada inaan ka shaqayno hadda kahor colaad dad ku dhinta ama ku indhabeela ama ku lugabelo waa la arki jira nabad inaan ku lugabeelno ku indhabeelnaa diyaar u nahay meesha aan fadhinana galabta inaan dib uga laabanno ma rabno iyadoon sida odayaashu u sheegeen waxa la isku hayo waa afar kilomitr ama laba kilomitr wax ka yar boqol wiil ka badanaana ku dhimata haddii loo dhiibo odayaashan iyo culummadaana waxaan rajaynaynaa inaysan waa wax lagu aamini karin labada beelood oo walaalaha ah oo surre iyo mariixaan hadday intaa ku aaminaan waa in ay ku filan yihiin ka talintooda ayagoon cidnana la jirin cidnaan u eexanaynin ilaahay sharciga islaamkana way yaqaanaan dhaqanna way u yaqaanaan muddooyinkii dambe waxgaradka iyo maamulka galmudug ayaa diiradda saarayey sidii loo joojin lahaa dagaalbeeleedyada beelaha walaalaha ah ee ku maraya deegaano maamulkaasi galmudug ka mid ah waa hagaag dhegeystayaal waxaad maqlaysaan warka habeenimo markaan waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarifka iyo zahra mahadsanid kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jawhar haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jawhar boqolka doolar ayaa heerka qabashada lakala siisanaya laba milyan toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga halka bixinta lakalaslaba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah qabashada halka doolar ayaa lakala siisanaya labaatan iyo toddoba kun iyo shan boqol halka bixinta lakala siisanaya labaatan iyo sideed dhibic shan markana maciishada bariiska nuuc loo yaqaanay safaariga ayaa la kala siisanayaa soddon iyo sagaal doolar halkii haafkiisa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar iyo bar baastada nuuca loo yaqaanay intervel ah ayaa la kala siisanaya toban doolar burka ayaa haluurkiisa la kala siisanaya sideed iyo labaatan doolar halkii haafkiisa la kala siisanaya afar iyo toban doolar sonkorta ayaa la kala siisanaya afartan iyo laba doolar halkii haafkiisa la kala siisanaya labaatan iyo kow doolar labaatan laha silid cadeyda ayaa la kala siisanaya qiimo lacageed gaarayo soddon iyo laba doolar iyo bar caanaha brimfito ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar bokiska jubba ayaa la kala siisanaya laba doolar xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar waa naga intaa way mahadsantahay zaare xubintaasi noola socodsiinaysay guud ahaan xubintaas ay ugu dambeysay warka habeenimo tan inta ku kulmi doona warkankiisa xiga nabadgelyo
Jawhar